alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin waxaynu ku dhex jirnay xadiidkii mucaad ibnu jabal radia allahu canhu ka warramaya inuu rasuulka la soo tukan jiray haddana uu tukin jiray qowmkiisa iyo axkaamta ku jirta waxaa ka mid a axkaamta ku jirta xadiidka inay bannaan tahay salaad qura qofku maalin inuu tukado laba jeer laakiin waxaan bannaanayn inuu u niyoodo labada jeerba faral ee rasuulka adhi laa tusallu salaata fi lyowmi maratayn markii ahlulcaaliya caaliyat lmadiina dadkii deganaa loo sheegay annahum yusalluuna fii buyuutihim uma yusalluuna maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam fabalagahu dalik fanahaahum inay guryahooda kusoo tukadaan baa loo sheegay haddana ay rasuulka la tukadaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaasi waa ka nahiyey marka an yusalluuha maratayni calaa annahaa fariida weeye tala nahiy axaadiidtanna waxay tusinaysaa in salaaddii laba jeer la tukan karo oo mar loo niyooday naafila ama sunno loo niyooday waxaa laga qaadanaya qofka maamuumka ahy salaadda inuu ka bixi karo cudurdaar awgii oo cudurdaar la-aan kama bixi karo dee salaatuljamaaca waa waajib si aynu sheegnay waajib qofku mar haddii uu bilaabana inuu cudurdaar la-aan buriyaa ma bannaana inuu ku istimraaro uu sii wado ayaa waajib ku ah waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa inay bannaan tahay qofku inuu kelidii ku tukado salaad farala masjid jamaacadiina ay ku tukanayso ida kaana bicudrin oo ninkan mucaad ka goostay dee kelidiibuu ku tukaday masaajidka salaatu alcishaa iyadoo mucaadna dadkii kale uu tukinayo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam kuma inkirin maadaama cudurdaar uu lahaa wa fiiha alinkaaru bilutfin si markaa qofku gaar ahaan markuu yahay qof mujtahido wa xume aan islahayn in si ladifan oo dabacsan khaladkiisa loo inkiro ayaa laga qaadanaya waayo bisuurati waxa weeyaan alistifhaam qaab su-aaleed oo kale ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u inkiray afataanun anta yaa mucaad waxaa laga qaadanaya alinkaar fi lmakruuhaat waayo dee xaaraan maaha in waxa weeyaan salaada la dheereeyaa calaa kulli xaal mar walba xaaraan maaha haddana rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waa ku inkiray markaa qofka shay makruuha sameeye laga aamusi maayo waa lagu inkiraya waxaa kaloo laga qaadanayaa in markaa la radiyo ama laga digo fii xaqi man waqaca fii maxduurin daahir mid ku dhacay arrin sharciga khilaafsan oo muuqata wax u qarsoon isaga maaha oo ninkani dee mucaad wuxuu la muuqday nin sharciga khilaafay oo salaaddii ka baxay oo jamaacadii ka goostay walihaada uu munaafiq ku sheegay markaa qofku haddii daahiran sharcigii si muuqato uu u khilaafo waa la inkirayaa mukhaalafadiisa wa in kaana lahu cudurun baatin cudurdaar qarsoon isagu haba lahaadabe sababta loo inkirayaana waxay tahay ficilka noocaasiya baa dadka laga didinaya bimacnaa laga eriyaya qofka qof cudurdaar u qarsoon leh inkira amaba si radiya oo isagoo cudurdaarkaasi aan ogeyn inaanu canaan lahayn baa laga qaadanayaa nawlaalowma calaa man facala dalika mutaawilan in salaatuljamaaca in laga hadhaa inay sifaadka munaafiqiinta ka mid ahayd ayaa xadiidku uu tilmaamaya waana sababta keentay in mucaad ibnu jabal ninkaasi uu ku sheego munaafiq waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa annahu kana min caadati الصaxaaba almutaqarira cindahum anahum kanuu yusaluuna bisuura wama kanuu yusaluuna bibacdi suura sida dersigii shalay aynu ku tilmaanay waa xadiidka laga qaadanaya iyo axaadiid kaloo inoo soo socotaba saxaabada caadadoodu waxay ahayd inay salaada ku tukiyaan suuro dhamaystiran oo caadadoodu may ahayn in aayado suurad ka mida ay soo qaataan taana dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay kaga daydeen waxaad odhan kartaa oo taasi xaggey kaga jirtaa xadiidka waxaa xadiidka ay kaga jirtaa fasalla alcishaaa faqara'a bilbaqara ninkan maxaa ogeysiiyey mucaad ibnu jabal inuu salaada dheeraynayo ile mar allaaliya markii qiraa'adii uu bilaabay ee suuratu lbaqara uu bilaabay ayuu ogaaday salaadani inay dheeraanayso markaasuu ka goostay leanna waxaa agtooda sugnaatay imaamku suuradda uu bilaabay inuu dhammeeyo markaa mar hadduu mucaad baqaro bilaabay inaanu aayaad baqaro ka mida aanu akhriyahayn ee baqaroo dhan uu dhammaystirayo oo salaadaasi ay dheeraanayso halkaasi ayuu ka ogaaday wa kadalika waxa weeyaan ubaya ibnu kacab radia allahu canhu ubaya ibnu kacab laftiisana sidan oo kale ayaa dhacday sida jaabir ibn cabdillaahi wariyey waqad akhrajahu abu yacla biisnaadin xasan suura tawiila ayuu isna bilaabay isna inan dhalinyaro oo ansaaraba usoo galay falama samicahu istaftaxahaa infatala min salaati mar allaala markuu maqlay suuraddaa dheerba inuu bilaabayba iyadoo meel baan la isla gaadhin ayuu salaadii ka baxay markaa taasi waxay tusinaysaa buu leeyahay alxaafid ibnu rajab raximah allahu tacaala in saxaabada agtooda ay ahayd shay sugan oo la isla yaqaanay in suurad salaada lagu tukado ee suurad barhkeed ama aayado ka mid oo dhexda laga soo qabto anaa laguma tukan jirin walihaada haddii imaamku uu suurad bilaabay inuu suuraddaa dhammaynayaba waa arkayeen halkaasaanay uga muuqatay ninkan mucaad la tukadiyo kan ubaya ibnu kacab la tukadayba inay salaadani dheeraanayso mar haddii suuratulbaqara uu bilaabay imaamku ama suurad kaleoo dheerba uu bilaabay waxaa kaloo markaa dee xadiidka laga qaatay in salaaddii laga bixi karo lilxaaja looga bixi karo haddii imaamku waxa weeyaan salaaddii inuu dheeraynayo ay ku muuqato min caadatihi ay tahay atatwiil dheerayntu ay caadadiisa ka mid tahay oo qofkana xaaja ay sugayso walow dunyawiyaba ha noqotee waa ka bixi karaa tusaale ahaan dee waaba dabaakh ama waaba gabadh dheri karinaysa oo dherigiibaa fasahaadaya haddii salaadda ay kusii jirto waa ka bixi kartaa haddii carruurtiisii dhibaata ay soo gaadhayso haddii xoolihiisii la xadayo amaba see dee bahal uu uga baqayo walihaada baa la weydiiyey qataada waxaad ka warantaa hadduu arko nin tuuga oo kabihiisii qaadanaya malaa taasa inagaad inoo sii khusayse hadduu arko nin tuuga qataada ayaa la weydiiyey nin tuuga oo kabihiisii qaadanaya hal yansarif ma ka baxaya macnaa ma u banaantay qaala nacam yansarif waa ka baxayaa oo ninkaa tuuggaa kabihiisa waa ka soo dhicisanayaa marka xaajaadka noocaas oo dhan in salaada looga bixi karo il ninkaniba xaaja dunyawiya buu u socday oo waxa weeyaan awr dhaana buu watay inuu beertiisa markaa waraabiyo ayaanu doonayy marka awr baa u xidhnayd ninkan oo xaajada markaa dee kaliftay salaada dherarkeeda inuu xamili waayaa taasi ayay ahayd qaala baabu takfiifi limaami imaamka khafiifintiisii buu u baabiyey fi lqiyaami qiyaamka ama taagnidii uu khafiifiyo bimacnaa dee qiraa'adii uu soo gaabiyo wa itmaami rukuuci rukuucdiina uu dhammaystirayo wasujuudi sujuudii qala xadaثna axmed ibnu yunus qala xadaثna zuhayr ibnu mucaawiya aljucfi qala xadaثna ismaaciil wa ibnu abi khaalid qala samictu qaysan ibn abi xaazim qala akhbaranii abu mascuud albadri alansaari ana rajula nin ayaa qaala wuxuu ihi wallahi baan ku dhaartay ya rasuula allah inii anigu la ata'aharu waan kadib dhacaa waan ka hadhaa can salaati alghadaati salaada subax min ajli fulaanin hebel awgii baan uga hadhaa mimaa yutiilu binaa dheeraynta uu nagu dheeraynayo ajligeed ee min ajli iطaalatihi binaa maad waa masderiya iyada iyo ficilka ayaa markaa masder laga dhalaalinaya famaa ra'aytu maan arag rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam oo fii mawcidatin waana ku dhex jira oo ashadda daran gadaban cadhada minhu rasuulka calayhi salatu wasalaam ka cadho daran maalinta yowmaidin maalintaas uma qaala wuxuu yihi rasuulku ina minkum ina munafiriina kuwa dadka cibaadada ka eriya ayaa minkum idinka idinka mida fa ayukumaa kiina sallaa binnaasi dadka tukiyaa falyatajawaz ha gaabiyo waayo fa ina adaciifa mid taag daran ayaa fiihim iyaga ku dhex jira waalkabiira ay fa ina alkabiira mid weyn baa fiihim ku dhex jira wadalxaaja fa ina dalxaajati mid dan leh ayaa dadka ku dhex jira marka qisadani ma aha tii mucaad ibnu jabal tani salaad subax bay dhacday qisada mucaad ibnu jaballah waxa ay dhacday waxa weeyaan salaat alcishaa ee waktiga ay dhacday uu ahaa marka xadiidkanina waxa uu tilmaamayaa dheeraynta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diiday ee ay ka cawdeen ninkii mucaad salaada ka goostay iyo ninkan kale imaamkiisa ka cawdayba inay ahayd altatwiil fi lqira'a mima yutiilu bina fulan ay fi lqiraa'a waayo xadiidkii abu yacla uu warinayay aynu tilmaanay min xadiidi jaabir qaala kana ubay ibnu kacb yusalii biahli quba fastaftaxa suurata طawiila fadakala macahu gulaamu min alansaar fi الsalaa falama samicahu istaftaxa infatala min salaati marka dheeraynta rasuulku uu ka hadlaya dee dadkan in ay ka cabanayeenba waxay ahayd fi lqira'a walihaada bukhaari raximah allahu tacaala uu yihi baabu takfiifi اlimaami fi lqiyaam waxaanuu tilmaamay taa inaanay ka dhalanahayn in rukuucdii sujuuddii la dhammaystiri waayo oo xadkii ay ku dhammaystirmayeen la gaadhsiin waayo bal waajibku waxa weeye iyadoo qiraa'adii aan la dheeraynahayn oo intii nebiga calayhi salaatu wasalaam aan la dhaafinahayn oo qiraa'adii la gaabinayo gaabintaa ku miisaaman salaadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa haddana rukuucdii sujuuddii la dhammaystirayaa oo maaha macneedu rukuucdii sujuuddii in waxa weeyaan la iyagana intii hore aada looga sii gaabinayo xaddu tamaamba aan la gaadhsiinahayn rasuulku alay ninkani markaa sababtu u dib dhacayaa maxay ahayd inii la ata'aharu can salaati alghadaat waa dhaartay ninkani taana waxaa laga qaadanayaa qofku war muhima markuu sheegayo oo uu rabo inuu adkeeyo runnimadiisa uu muujiyo inuu dhaar raacin karo iyadoo cidiba aanay dhaarsan marka la ata'aharu can salaati alghadaat ay falaa axdurha maca aljamaca liajli tatwiil jamaacada bimacnaa kama soo qeyb galo dheeraynta belu dheeraynaya awgeed marka culimada qaarkood waxay yidhaahdeen macnuhu waxa weeye maadaama uu dheeraynayo sidaan isu leeyahay waad ka gaadhi doontaa ilaa hadduu gaabinayo markiiba waan tegi lahaaye ayaa salaaddu sidaasi ay ugu dhaaftaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya macnuhu waxa weeye waan ka hadhaa wey oo laa akaadu udrik mima yutawilu bina bisababi tatwiilih oo dheerayntiisaasi ayaa markaa ay dhibayso sababtaasi ayaan ayaan uga hadhaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka xadiidku wuxuu daliiliyay de iyo axaadiida horeba hadduu imaamku salaaddii dheeraynayo tatwiilan faaxishan yaduru bilma'muumiin ana hada min asbaabi suquuطi aljamacati can ilma'muum hadduu imaamku dheeraynayo salaaddii dheerayn dee xadka ka baxsan oo qofkii maamuumka ahaa dhibaato u geysanaysa taasi waxay ka mid tahay asbaabta salaatu ljamaaca waajibnimadeedu qofka ay kaga dhacayso nacam oo kii dee mucaad ka goostayba jamaacadii waa ka tegey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam arrintaa kuma inkirine mucaad ibnu jabal ayuunbuu canaantay hadduu imaamkii dheereeyo dheerayn aanu maamuumkii taxamuli karin macnaa jamaacada waa iskaga tegi karaa oo intuu iska tukado ayuu markaa iska tegi karaa gurigiisii iska tegi karaa sababta rasuulku u cadhooday caleyhi afdal asalaatu watasliimna waxay tahay dee ima limukhaalafati almawcida aw litaqsiir fi tacalum maa yenbagii tacaluma ama masale hore uugu sheegay bay ahayd oo markaa ku camalfalkeedii laga gaabiyey amaba se dee masale ay ahayd inay bartaan oo barashadeeda ay ka gaabiyeen bay ahayd sabab markaa algadab waa taa inama ina minkum munafiriinana dee afataanun anta ayuunbay la macno tahay oo fitnadaa uu rasuulku lahaa mucaadow ma dadkaad fitnaynaysaa in macnaheedu yahay atanfiir ayaa waxa weeyaan xadiidka laftiisu uu sii muujinaya fa ayukumaa sallaa maadu waa iska zaa'ide fa ayukum sallaa ay binnaas se riwaayadda ku timi kale faman ama annaaska dadka tukiyaa falyukhafif marka tatwiilka iyo iyo takfiifkuna waa waa shay nisbiya oo salaad dadka qaarkood la dheer baa dadka qaarkood mid agtooda mid gaaban ka noqonaysa walihaada bay isu keen qaban laada innaga waxay isu keen qaban laa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu aimada faray inay salaada gaabiyaan iyo in salaadiisii marka aynu dib ugu noqonno qur-aanka uu akhriyi jiray ay dheerayd weliba qiyaamkiisa iyo rukuucdiisa iyo sujuuddiisa iyo fadhiga beyna sajiteen udhexeeya wahaa qariib min asawa sababtu waxay tahay dee tadwiilkan iyo takhfiifkan baa shay nisbiya ah oo shay rasuulka iyo saxaabada la gaabnaa ayaa inaga wax dheer inala noqonaya salaad markaa adiga kula dheerina adiga kula gaabanina salaad dheer baa dadka qaarkood ay la noqonaysaa culimada qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidkan waxaa laga qaadanayaa hadduu imaamku og yahay dadka kuwaa la sheegay inaanay ku jirin oo dadku ay yihiin dad wada xooga nacam oo daciif iyo kabiir iyo dalxaaje iyo mariid iyo aanay ku jirin macnaa markaa waa dheerayn karaa laakiin sida saxiixi waxay tahay marnaba dheerayntii rasuulka ma dhaafin karo leannahu haddaanay markii hore ku jirin inay kusoo biiraan baa dhici karta haddii la idhaahdo ka war hadduu masaajidku yahay masaajid aan aanay cid kalaba imanahayn intoodaasun ay ku tukadaan dee markaana waxaa dhici karta in intoodii laftoodii ay arrimahani la soo darsaan oo nacam marad iyo xaaje iyo waxyaabahaas inay la soo gudboonaadaan ayaa mid dhici karta ah marka asalkaaba iska aba waxa weeyaan takhfiifka laakiin miisaankiisu uu yahay takhfiifka nabowiga rukuucda markaa itmaamkeedu waa maxay rukuucda dhamaystirkeedu waa in loo sujuudo loo rukuuco siduu u rukuucay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo labada baabaco si fiican loo qabadsiiyo jilbaha oo madaxa iyo dhabarka la simo oo dhabarka aan la taagin aan la foorarinna nacam tumaaniine iyo xasiloonina lala yimaado laakiin alrukuuc almujzi waa maxay rukuucda qofka ka gudaysa xadkeedu waa maxay xanafiyadu iyagu macnaha lugawigaabay ka raaceen oo waxay yidhaahdeen waxa weeyaan alrukuuc lugatan waa alinxinaa mar hadduu yaro foorarsadaba in yar uu soo leexiyo dhabarkiisa wuu rukuucay walow meel kaleba yaanu gaadhine laakiin jamaahiirulculamaa taa waa khilaafsan yihin oo waxay leeyihiin macnaa rukuucda macnaheeda luqawiga iyo macnaha sharciga ay leedahay dee waa kala duwan yihin waxaa luqatan rukuuc loo yaqaano iyo waxaa sharcan loo yaqaano farqi baa udhexeeya marka rukuucda mujziga waxaa ugu yar an yakuuna ila rukuuci taam aqrab minhu min alqiyaami taam rukuucda dhamayska tiranoo taa aynu sheegnay ah iyo qiyaamka dhammayska tiran markuu xagga rukuucda dhammayska tiran u dhowaado ayaa uu la yimi rukuucdii ka gudaysay amabase waa inuu dhabarkiisa soo leexiyo xaysu tamasu raaxataahu rukbatay ilaa leexintaasi ay gaadho heer labadaasi baabaco uu ku taaban karo oo dul dhigi karo jilbihiisa weliba waa idaa kaana muctadila alyadayn bay idhahdaan haddii labadiisa gacmood xagga dherarka ay muctadil yihiin laakiin hadduu nin gacmo dheer yahay oo isagoon foorarsanba uu jilibka waxa weeyaan iska soo taabanayo baabacada uu saarayo kaasi ma aha miqiyaasku ee dadka gacmahoodu dhexdhexaadka muctadilka ay yihiin marka uu soo foorarsado ee baabacada uu jilbaha dul dhigo markaasuu la yimi rukuucdii mujziga ahayd rukuucdii ka gudaysay nacam baabun idaa sallaa hadduu u tukado linafsihi falyutawil ha dheereeyo maashaa intuu doono ana hadduu kelidii tukanayo idaa sallaa munfaridan weyaan macnuhu oo cidna aanu tukinahayn qaala xadaثana cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbarana maliku can abi zinaad can ilacraj can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yihi idaa sallaa hadduu tukiyo axadukum midkiin linnaas ay liajli الnaas falyukhafif ha khafiifiyo faina minhum الضaciif maxaa yeelay faina الضaciifa mid taagdarama minhum iyaga ka mida daciif اlbunya ah yacnaa sidiisa dacfiga isaga dhashay iyo taagdarrada wasaqiima baa ka mida dadkii mid buka walkabiira mid weyn baa ka mida wa idaa sallaa axadukum midkiin marka uu tukado linafsihi gaarkiisana falyutawil ha dheereeya maa shaa intuu doono marka dheerayntaasi intuu doono uu dheerayn karo dayada lafteeda waxaa xadu ah inaanu waktigii ka bixin hadduu dhaa waan dheeraynaya wadaya una salaada waktigeedu ka saaro taasi ma banaana culimada qaar baa xadiidkan yidhi wuxuu daliilu yahay inuu iska wadi karo walow waktiguba ha baxee laakiin daliishiga noocaasii sax maaha ee rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam inama atafriid calaa man akhara asalaata xataa yadkhula waqt lukhraa gaabinta waajibkii uu ka gaabiyey waxaa sameeyey qofka salaaddii dib u dhigay ilaa tii kale wakhtigeeduu soo galay dee markaa tafriidka noocaase ama gaabintaa rasuulku uu sheegay buu ku dhacaya hadduu salaaddii dheereeyo taasi sabab ay u noqotay inuu wakhtigeedii ka saaro falyutawil maa shaa lafteedu istithnaaad bay leedahy oo xataa dee salaadda hadduu kelidii tukanaayo gaar ahaan salaad sunnaa waxaa jira xaalado in la dheereeyo in la gaabiyo in la gaabiyo ay afdal tahay xaaladaha marka ay gaabintu afdalka tahay waxaa ka mida dee sunnat lfajr salaada subaax sunnaha ka horeeya rasuulku isagoo kelidii tukanaya haddana aada buu u gaabin jiray ilaa caaisha ay tidhi yaana laa adri hal qara'a fiihima alfaatixata am laa garan maayo talow waxaaban ka shakiiba talow faatixada ma akhriyay mise ma akhrin faatixada kolleyba waa akhriyo waa rukune laakiin macnaa waxay ku mubaalaqoonaysaa ama ku xeel dheeraanaysaa muujinta inoo muujinaysa sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam labadaasi ragcadood uu u gaabiyey marka taasoo kale waa waa laga soo istitnoonayaa ama waa laga soo reebayaa falyutawil maa shaa mustathnayka waa mid laga soo reebayo xaalado kalena waa jiraan baabu man mid buu u baabiyey shaka ka ashkatooday imaamahu imaamkiisii idaa tawala markuu dheereeyo wa qaala abuu usayd wuxuu yidhi tawalta binaa waad nagu dheeraysay yaa bunaya inankaygiow waa saxaabigii la odhan jiray waxa weeyaan abuu usayd alansaari inankiisa ayaa markaa imaamu ahaa almundir ibni abi usayd qaala kaana abi yusalli khalfii farubama qaala yaa bunaya tawalta bina alyowm markaa cid kale kamuu ashkateyne isaga laftiisumu dheeraynta uu uga cawday waxaana xadiidkani radin uu ku yahay cidda karaahiyeystay ninku inuu aabbihii tukiyo sida cataa oo kale jamaahiirulculamaana waxay ku tageen inuu hadduu yahay aqra'u lqowm aabbihii iyo awowgiiba inuu tukinayo maanaa inay ku daba tukanayaan usayd ibnu xudayr saxaabiga la idhaahdo inankiisii almundir ibni abi usayd ayaa waxa weeyaan tukinaayey imaam raatibana waa ahaa imaam masjida qaala xadaثana mxamed bn yuusuf qaala xadaثana sufyaan can ismaaciil bni abi khaalidi can qays bni abi xaazimi can abi mascuud qaal qaala rajulu nin ba wuxu uhi ya rasuula allah inii anigu la ata'aharu waan kadib dhaca can الsalaati fi اlfajri mima yutiilu bina fulaanu ay min ajli itaalati fulaanin fulaan dheerayntiisa awgeed fiiha salaada u dheereeyo faqadiba waa cadhooday rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam maa ra'aytuhu maana naga qadiba isagoo cadhooday fii mowdicin meel kaana uu ahaa ashadda mid daran qadaban cadho minhu xaggiisa yowmaidin maalinta maalinuu maalinta ka cadho darayey ma arag uma qaala wuxu uhi yaa ayuha annaas ina minkum munafiriin ina munafiriina kuwa dadka cibaadada ka eriyaa minkum idinka idinka mida faman ama annaasa ka dadka tukiyaa falyatajawaz ay falyukhafif ha khafiifiyo faina khalfahu maxaa yeelay faina adaciifa mid taag daran baa khalfahu daba taagan waalkabiira baa daba taagan ay faina alkabiira baa khalfahu ah wadalxaajati baa khalfahu ah marka dee xadiidkana tarjamada halka uu ka khuseeya waa iska caddahay oo ninkaasi imaamkiisii wuxuu ka ashkateeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam wahada laysa min baabi namiima taasina namiime maaha qofka qofka waa tadallum khiibana maaha waa xaalada haddii ay bannaan tahay qofkii oo maqan in la sheego khaladkiisa mar haddii laga ashkatoonayo looga ashkatoonayo cid la isleeyahay waxbaa khaladkiisa ay ka qaban kartaa dee waa daweyn kartaa qaala xadaثna adam ibn abi iyaas qaala xadaثna shucba qaala xadaثna muxaarib ibn dithaar qaala samictu jaabir bn cabd illaahi alansaariya qaal aqbala rajulu nin baa wuxuu la soo qaabilay xagga masaajidka uula soo kacay binaadixayn laba awroo dhaana waqad janaxa leylu iyadoo mugdigii habeenkuna uu soo galayba habeenki habeenkina uu dumay fawaafaqa wuxuu la kulmay mucaadan oo yusallii tukanaya fataraka waa ka tegay naadixahu awrkiisii dhaanka ahaa wa aqbala ilaa mucaadin xaggaa mucaad ayaanu u kacay faqara'a wuxuu akhriyey mucaad bisuurati albaqara mar hadduu baqaro bilaabay inuu dhammaynayo markaa u caddaatay aw innisaa ama suuratu nnisaa ayuu akhriyey marka muxaarib ibnu dithaar ayaa shakiyey laakiin ruwaadda badankoodu suuratu lbaqara ayay sheegeen fainطalaqa arajulu ninkiibaa iska dhaqaaqay macnaa se riwaayad kale caddeeyeen salaad la-aan masaajidka kama bixine sallaa fii taa'ifati اlmasjid masaajidka meel ka mida ayuunbuu ku tukaday salaad fudud waayo awr baa u xidhan markii uu salaadiisaa dhammaysteen iyadoo mucaad weli salaaddii uu ku jira ayuu iska tegey mucaadna wuxuu ka shakiyey ninkan salaaddii tukan waayey la tukan waayey jamaacada iska baxay weliba salaaduna waa salaatu lcishaa de waa salaaddii munaafiqiinta ku adkayd markaasuu u qaatay ninkan inuu yahay munaafiq wa balagahu ninkii waxaa soo gaadhay ana mucaadan mucaad naala minhu inuu wax ka sheegay dee munaafiqba uu ku sheegay faata anabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayuu u yimi fashakaa ilayhi wuxuu rasuulka uga ashkatooday mucaadan mucaad ibnu jabal wuhi intuu weliba salaaddii nagu dheereeyey ayuu haddana weliba munaafiq igu sheegay labaasuu isugu kay dareemi ay qabata laakiin sida darsigii shalay aynu ku sheegnay mucaad baa rasuulka ku horreeyey mucaad laftiisa ashkata tegey oo ninkan jamaacada ka goostay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka ashkateynayey marka isagoo mucaad rasuulka la jooga ayuu isagona u yimi isaga markii uu rasuulku warkii ka gurayna isna mucaad buu ka ashkatooday faqaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxu uhi yaa mucaadu afatanun anta ma mid wax fitnaynayaa tahay adigu aw afaatinun halaata miraarin saddex jeer buu sidaa yidhi falowlaa sallayta miyaad ku tukatid bisabixi isma rabbika laclaa bisabixi isma rabbik waashamsi wa duxaaha walleyli idaa yaksha suuradahaasi awsat lmufasalka ah ayuu rasuulku u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ee camo ilaa waduxaa u dhaxeeya marka kuwaas weeye sunnadu in lagu tukado salaat alcishaa fa inahu yusallii maxaa yeelay waxaa ku tukanaya waraa'aka gadaashaada alkabiiru waadaciifu wadulxaajati axsib waxaan u malaynayaa hada fi lxadiid waxaan u malaynayaa arrintaasi inay ku jirta buu yihi xadiidka yacni jumlada dambe ah fainahu yusallii waraa'aka alkabiiru waadaciifu wadulxaaja ka yidhi waan u malaynaya inay xadiidka ku jirtana waa shucba nacam marka shucbi waa ka yaro shakiyey laakiin ruwaadda kale dee muxaarib ibnu ditaar xadiidka ka warinaya iyo xadiidka waxa weeyaan asxaabu jaabir dhammaantoodba waa sheegeen inay intaasi xadiidka ay ka mid tahay marka shaahidka iminka xadiidan ku jira baabka halka uga markhaati furayaana waa iska caddahay oo waa fashaka ilayhi mucaadan imaamkiibu waxa weeyaan uu ka ashkatooday oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu uga ashkatooday khaladkiisii uu u sheegay taasina waa bannaan tahay waayo dee rasuulku imaamkii diinta iyo adduunyada labadaba waa ahaa oo isaga ayaa markaa wax ka qaban karayey arrinta noocaasiya qaala abu cabdillahi wuxu uhi waa bukhaari wa taabacahu saciid ibnu masruuq wa miscarun washaybaani iyay mutaabiceeyeen shucba ayay xadiidka la wariyeen oo ay kala wariyeen muxaarib ibnu dithaar saciid ibnu masruuqna waa waa sufyaan athawri aabihii sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri weyi miscar ibnu kidaamna waa macruuf qaala camrun wa cubayd llahi ibnu miqsam wa abu zubayr can jaabirin qara'a mucaadu fi lcishaai bilbaqara wataabacahu lacmash can muxaaribin oo markaa in suuraddu ay baqaro ahayd suuratu nisa aanay ahayn ayaa bukhaari raximah llahu tacaala mutaabacaadkan uu markaa ku xoogeynaya baablijaazi gaabintii buu baabiyey fi salaati salaaddii la gaabiyo way kimaalaya dhamaystirkeedii oo maadaama gaabin aada axaadiidaa hore ay ugu celcelisay hamoodin inay gaabintaasi tahay mid salaadii dee ikmaalkii iyo dhamaystirkii meesha ka saareysa ee waa la gaabinaya iyadoo la dhamaystirayana qaala xadathana abu macmar qaala xadathana abu macmar qaala xadathana cabdulwaariث qaala xadathana cabdاlcaziiz wa ibnu suhayb can anasi qaal kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku waxaa yuujizu salaata salaada mid gaabiya ee yukhafifuhaa wa yukmiluhaa oo haddana dhammaystira marka macnaheedu muxuu noqonayaa yanaa man salaka طariiqa الnabiyi fi اliijaazi wاlitmaami laa yushka minhu tatwiil hadalkaana waynu ku celcelinay manaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam isagaa gaabinta faray gaabinna jiray salaadana haddana waa dhamaystiri jiray marka in sidii u tukaday loo tukado ama qadarkii uu ku tukaday haddii lagu tukado oo intuu gaadhsiiye la gaadhsiiyo dheeraynta rasuulku uu diiday noqon mayso qofka sidii rasuul oo kale uu tukada calayhi salaatu wasalaam waayo suurtagal maha rasuulku waxa aimada kale u diiday inuu isagu sameeyo lagamana ashkatoon karo qofka salaad walba intii rasuulku qadarkii uu ku tukin jiray ku tukiya lama odhan karo waa nagu dheereeyey ninka idhaha waa nagu dheereeyena isagaa iska hadlay waa isagaa iska degdegaya nacam abu mujlisna wuxuu yihi taabicigi la dhaha kanuu saxaaba yutimuuna wayujizuun wayubaadiruuna alwaswasa saxaabadu waa dhammaystiri jireen waana gaabin jireen iyagoo wasaawista shaydaanka salaada kala baxsanayo macnaa ka degdegaya laakiin sababta rasuulku markuu gaabinayo u u gaabin jiray taa ma ahayn ma kana yubaadir alwaswasa an kana macsuum min alwaswasa marka gaabinta ayaa laba mid asala oo ah dee intii rasuulku uu ku tukiyey salaad walba inaan la dhaafin iyo mid daari ah oo in intaa laga sii gaabiyo marka arrin ay timaaddo arrin gaabin keensanaysa marka ay timaaddo waxaanu idhi iijaaska ama takfiifku waa laba mid asala oo ah inaan la dhaafin dheeraynta intii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu gaadhsiiyey waana ta mucaad ibnu jabel iyo rasuulku faray ubaya ibnu kacab iyo iyo mid daari ah gaabin aan marka hore lagu talagelin oo sabab keensatay awgeed salaada loo soo gaabiyey marka ta hore oo ah takfiifka asalka ah xadiidta hore ka hadashay takfiifkii daariga ah xadiidkii ka hadashay buu halkan ku keenaya baabun man akhafa salaata salaaddii ka soo gaabiya cinda bukaa'i sabiyi ilmo yar oohintii ay cinda samaaci bukaa'i sabiyi ilmo yar oohintii markuu maqlay marka waa sabab daari ah qaala xadaثana ibraahim ibnu muusa qaala akhbarana alwaliid qaala xadaثana alawsaaciyu can yaxya bni abi kahiir can cabdillahi bni abi qataada can abihi abi qataada can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal inii anigu la aquumu waan istaagaa fi salaati salaada dhexeeda uriidu anigoo doonayo talagalkaygu uu yahay an utawila inaan dheereeyo fiihaa ee alqiyaama fiihaa fa asmacu waxaan maqlaa bukaa sabiyi ilmo yar oohintii fa atajawazu waan soo gaabiyaa fii salaati karaahiyata dhibsasho aan dhibsanayo awgeed oo aan nacayo an ashuqa calaa ummii hooyadii inaan culays saaro oo dee salaadiina nacam kama bixi karto oo dee waxaaba laga yaabaa fiqiga inaanay haynin ilmaha yare dee oohintiisa ay maqlaysaana waa dhibaya oo dee khushuucdeedii ba xataa tagsiinaya oo waa ka murugoonaysaa ilmaheeda yare ooyaya taabacahu bishr ibnu bakr wibnu mubaarak wabaqiyatu can alawsaaci oo waliid alwaliid ibnu muslim ayay mutaabiceeyeen oo xadiidka kala wariyeen awsaaci marka tadliisu taswiyihiisii dee lagu yaqaanayba ayaa mutaabacadaasina ay dawo ka tahay oo meesha ay ka saaraysa qaala xadaثana khaalid bnu mklad qala xadaثana sulayman ibnu bilaal qala xadaثana shariik ibn cabdillaahi qaala samictu waxaan maqlay anas ibna maliki oo yaquulu leh maa salaytu kumaan tukan wara'a imaamin imaam dabadii qatu weligay akhafa khafiifsan salaatan xagga salaada walaa atama kana dhammaystiran yani xagga salaada min annabiyi salى اllahu alيه wasalam rasuulka mid ka salaad khafiifsan oo haddana ka salaad dhamaystiran kumaan daba tukan wain kaana wainahu kaana wuxuu ahaa la yasmacu inuu maqlo bukaa'a sabiyi ilmo yar oohintii fayukhafifu salaadda waa soo gaabin jiray makhaafata an tuftana ummuhu isagoo ka baqanaya hooyadii in la fitneeyo oo bimacnaa ay salaaddii dee si fiican u tukan weydo oo ilmaha yar oohintiisa ay ku mashquusho marka waa tkfiif daari ah qala xadaثna عlي بn cabd الlahi qala xadaثna يزيid بn زurيع qala xadaثna سacيid qala xadaثna qtاadة أna aنس بn malik ayaa xadaثhu ana النabiya slى الlahu عalayه waslama qaala inii anigu la adkl waan galaa fi الصalaati wa ana uriidu anoo doonayay طaalataha dheeraynteeda faasmcu waxaan maqlaa bukaaء الصabiy ilma yar oohintii faatajawaزu fi salaati salaadeyda waa soo gaabiya mima aclamu waxaan ogahay awgii baan usoo gaabiya waa min shidati wajdi ummihi hooyadii murugadeeda daraanteeda alwajdi waa bimacna alxusun min bukaa'ihi ay ka murugoonayso ay ka warwarayso oohintiisa qaala xadaثana moxamed bnu bashaar qaala xadaثana bnu abi cadiyin can saciid can qataada saciid bn abi caruuba can qataada can anas bni malikin can الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalama qaala inii anigu la adkulu waan galaa fi الsalaati fauriidu waxaan doonaa iطaalata dheeraynteeda marka iطaaladu maaha dee tii rasuulku nahiye iska ilaali tii uu nahiyey maaha haddana inuu leeyay waxaan doonaya inaan sameeyo iyada lafteedii waa nisbi saynu sheegnay iطaaladu faasmacu waxaan maqlaa bukaa sabiy ilma yaroohintii faatajawazu waan soo gaabiyaa mima aclamu waxaan ogahay awgeed oo min shiddati wajdi ummihi hooyadii murugadeeda daraanteeda min bukaayaha ay ka murugoonayso oohintiisa wa qaala muusa xadaثanaa aban qaala xadaثanaa qataada qaala xadaثanaa anasu can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam milahu mutaabacadan faa'iidadeedu waa waa inuu qataada tasriixiyey inuu xadiidka ka maqlay anas markaa tadliiskiisii baa laga aamin noqday qaala xadaثanaa anas ile marka hore wuxuu lahaa can anas waana mudallis can ku warinaya marka faa'iidada mutaabacadaasi waa taa waa tasriixu qataada bisamaci alxadiid min anas xadiidkan waxaa fawaa'idiisa ka mida min fawaa'idi hada alxadiid inay bannaan tahay ayay culimada qaar u daliishadeen carruurta yar masaajidka in lasoo geliyo laakiin kuma cadda taa leanna ilmaha yar waxaa dhici karta gurigeeda oo masaajidka u dhow inuu ka ooyayey masaajidka dhexdiisa uu joogay dee xadiida kuma cadda waa la keeni karaa sibyaantu idaa kaanuu yacqiluuna can aadaaba almasaajid hadday fahmayaan aadaabta masaajidada oo ay amar qaadanayaan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa dumarku inay salaat ljamaca ay kasoo qeyb geli karaan jawaasu salaati الnisa fi اljamaca maca الrijaal fiihi shafaqaة الnabiyi calى asxaabi rasuulku saxaabadiis siduu ugu turayey oo diintoodi iyo adduunyada labadaba ugu ilaalinayay wa fii muraacaati axwaali اkabiir minhum الصagiir ka yar iyo kaweyn labadaba xaaladooda waa ilaalinayay waxaa laga qaadanaya salaadii markaa in lasoo gaabin karo oo intii hore loogu talagalay ama loga lagu tukan jiray laga soo gaabin karo sabab timi awgeed sababtu tanay noqon kartaa waxay noqon kartaa xariiq xariiqan shaba fii beytin aw fii ayi makaan dab meel qabsaday awgeed iyo waxyaabaha lamida waxaa xadiidka daliishaday sida ibnu bataal uu leeyahay culimada yidhi yajuusu lilimaami taalat rukuuc idaa samica bixisi man dakala liyudrikahu imaamka waxa u banaan rukuucdii intii hore inuu kasii dheereeyo ee uu ku tala gashanaa marka uu maqlo sanqadha qof masaajidka soo gelaya si uu kaasi usoo gaadho laakiin culimada qaarkood baa xisa ibnulmunayir oo kale me taasi dee waa waa tan cagsigeed oo xadiidani dee waxay ka warramaysaa takfiif adna tatwiil baad u deliishatay marka kayfa yuqaasu tatwiilu cala atakfiif ayay yidhaahdeen ta kale dee qasdiga loo soo gaabinaya wuxuu ahaa dadka jamaacada la tukanaya inaanu imaamku aanu mashaqo iyo dhib qalbi ama mid kale aanu sabab ugu noqon dee tanna waaba cagsiga oo mid soo gelaya awgii haddii uu salaadii usii rukuucdii usii dheereeyo dee maamuumiintii marka hore la tukanaye dee salaadaba ku jira iyagu xaqa lahaa inuu dhibebay dee noqonaysaa bay yidhaahdeen nacam laakiin dhinac kale ayay ka eegeen oo waxay yidhahdeen haddii takfiifkii gaabintii haddii ay banaanaatay min ajli xaaja min xaajaati dunya oo ninkaasiba dee awr dhaana buu watay beertiisana waa inuu waraabiyu doonayo uu ka gaadhsiiyo inta waxoogay iftiinka uu sii joog joogo waa xaaje adduunye awgeed oo mucaad waa taa dee lagu canaantay inuu ninkaasoo kale salaaddii ku dheereeyey gabadhan oo kale dee ilmaheedi yaraa baa ooyeyey waa xaaje adduunye tanna marka haddii xaaje adduunye awgeed salaaddii dee loo gaabin karo in xaaje diineed awgeed loo loo dheerayn karo ayuu xadiidku daliilu yahay waa mustaxabba buu yidhiba waxa weeyaan imaamu nawowina raximah allahu tacaala culimada qaarna waabay diideen waxa dhaha shirki baaba inay shirki noqotaa waan ka baqanayna waayo intaa uu ku daray qofkan awgiibuu ugu daray ee ilaahay daraaddii ugumu darin oo sanqadha qofka haddaanu maqli lahayn kuma dareen calaa kulli xaal masalada wax daliiloo caddee looma hayo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dadka imanaya dee waa la hadlayo fama adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimuu buu yidhi marka imaamku salaaddiisa waa inuu isaga wato sidii markii hore uu ku waday oo dadkaas soo gelaya aanay wax raada ku yeelan iyaga laftoodu inay imaamka la hadlaano in allaha maca saabiriin iyo wax lamida ay yidhaahdaan wax asal lama aha oo dee milada ama diinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kusoo arooray baabun idaa sallaa hadduu tukado uma dabeetana ama uu tukiyo qowman qolo kale uu tukiyo isagoo isagu faralkiisii tukaday qaala xadaثna sulaymaan bnu xarbi وabu nucmaan qaala xadaثna xamaad bnu zayd can ayuub can camr bni dinaar can jaabiri qaal kana mucaadun waxaa yusalii mid tukada maca الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam uma dabeetana yaأtii qowma qowmkiisuu u iman jiray fayusalii bihim waa tukin jiray marka xadiidka horeyn uga hadalnay waxaanu daliilu yahay masalada salaatu jawaasu salaati اlmuftarid khalfa اlmutanafil oo mucaad faralkiisii waa soo tukada oo faral labaadna ma tukanayna sunuu tukanayy qoladan uu tukanayeyna dee faral bay tukanayeen baabun man asmaca annaasa ka dadka maqashiyey takbiira alimaami imaamka takbiirtiisi waa mubaliqii qaala xadaثana musadad qaala xadaثana cabdullaahi bnu daawuud qaala xadaثana alacmash can ibraahim ibn yaziid anakhay can اlaswad waa abtigii can caaisha radia allahu canha qaalat waxay tihi lamaa marida markuu xanuunsaday annabiyu sala allahu calayhi wasalam maradow xanuunkiisii alladii xanuunkaasoo maata fiihi u kuba dhintayba ama maata uu dhintay fiihi dhexdiisa ataahu waxa u yimi bilaalun baa u yimi yu-dinu isagoo ogeysinaya bisalaa biliqaamati lisalaa salaaddii in loo aqiimayo marka inaanu mu-adinku iska aqiimahayn ilaa imaamku uu arrintaasi waxa weeyaan u fasaxo oo u idma ayaa laga qaadanaya faqaala wuxuu yihi rasuulku muruu fara abaa bakrin falyusalli ay binnaas dadka ha tukiye qultu ina abaa bakrin rajulun waa nin caaisha ayaa leh iska ilaaliya bilaal maaha ina abaa bakrin rajulu nin weeye asiifun qalbi jilicsan ee raqiiqu lqalb in yaqum hadduu istaago maqaama ka yabki waa ooyaa falaa yaqdiru ma awoodaya cala alqiraa'a qaala wuxuu ihi muruu fara abaa bakrin falyusalli faqultu midlu hadalkii hore oo kalaan idhi faqaala fi haalidati markii saddexaad wuxuu ihi aw iraabica ina kuna idinku sawaaxibu yuusufa baa tihiin macnaa gabadhii nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam doonta inay fitnayso oo kale ayaa tihiin waxaad ka shabahdaan waxaad caaisha muujinayso iyo waxaad u jeedda ayaa kala duwan muruu fara abaa bakrin falyusalli fasallaa abubakr baa tukiyey wakharaja anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkaas soo baxay maalin yuhaadaa iyada oo lagu garba jiro beyna rajulayn kaanii waxaabad moodaa anduru ileyh inaan eegayo iminka siduu ahaa siday igu muuqato yakhudu isaga oo ku jeexaya birijlayhi labadiisii lugoda larda dhulka oo labada lugood dhulka si fiican umay qabanayn falamaa ra'aahu markuu arkay abubakrin dahaba wuxuu u qasiyay ta'ahar inuu dib u joogsado fa ashaara ilayhi rasuulka uu ishaaray an salli tuko fata'ahara abubakr radia allahu canhu abubakar baa dib usoo joogsaday riwaayaddaasi waa shaad bay idhahaan culimadu tilmaamaysa abubakar inaanu ishaaradii rasuulka iyo amarka aanu qaadana dib uu usoo baxay riwaayaadka kaloo dhameed waxay isku waafaqsan yihiin inuu doonay inuu dib usoo baxo dee tan rasuulku markuu u ishaaray halkiisii uu joogay rasuulkuna uu ku dhina xidhay uun wa qacada anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku waa fadhiistay ilaa janbihi dhinaciisa wa abubakrin abubakarna yusmicu nnaasa dadka ayuu maqashiinaya atakbiira taabacahu muxaadirun can ilacmash oo cabdullaahi ibnu daawuud ayuu mutaabiciyey oo acmash uu kala wariyey marka ma abubakar ma imaam labaad buu ahaa mise mubaliq buu ahaa baabka dambe taasi inoogu iman doontaa laakiin xadiidka waxaa laga qaadanayaa uun imaamka codkiisii haddaanay dadku maqlahayn in mubaliq la samayn karo asalku waxaa rasuulku mubaliq ma lahayn laakiin maalintaa uu xanuunsanaye dee sawdkiisu uu daciifay ayuunbu abubakar codkiisa dadka usii gudbinayay taasina waxay tusinaysaa mubaliqa in la samaysanayo in cinda alxaaja marka baahi ay keento laakiin haddii kale mubaliq lama samaysanayo sidii rasuulkuba u ahaa calayhi salaatu wasalaam waxa xarameynka ka socdaana waxay ka mid tahay min albidac hadihi bidca fi lxarameyn mubaliqiintan waxa weeyaan ka daba qaylinaya imaamka iyadoo sawdka imaamka la maqlaayo cabra mukabiraat sawt bal tashwiish bay dadka ku sameeyaan qofkii ku tukaday waa dareemaya markaad imaamkii mutaabacayso ninkaasi markuu imaamku dhameeyo kadib buu isna bilaabayaa sawdkaa caaliga ah dabeetana imaamkii markaad mutaabacayso adigoo sii sujuudaya amaba se sujuudayba ayuu weli wadaa takbiirtii oo weliba yumadiduha